magaalada hargeysa ee somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka baxday qaybta caruurta barbaarinta iskuulka aldaareyn ee magaalada hargeysa ardadan ayaa la baray cashiro la xiriira diinta islaamka kala dambeynta ilaalinta nadaafadda iyo habdhaqanka wanaagsan munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka waalidiinta dhale ardada qalinjibisay marti sharaf kale iyo ardada qalinjibinaysay maamulaha iskuulka aldaareyn ee magaalada hargeysa sheekh maxamed sheekh axmed dalmar ayaa waalidiinta ku booriyey inay caruurtooda wax baraan awalan waxaynu ilaahay subxana wa tacaala ugu mahadnaqaynaa xafladdan alxamdu kulluh wathanaa lilah subxana wa tacaala inoo suuro geliyey inaynu halkan isugu nimaadno maanta mahadda labaad waxaa leh waalidiinta waalidiinta oo ah lafdhabarta arrintan isugu nime oo kale maanta waynu xafladanaynaa laakiin sanad iyo sanad ka sii horreeyey labadaas sannadood waalidka habeen iyo maalin u taagnaa inuu ilmaha soo diyaar garayo waan u mahadnaqayaa ilaahay khayr badan ha siiyo waalid oo dhammi oo waalidka muslimka ah waxa weeyaan waa nicmada adduunkan yacnii ilaahay khaliifadan udhulka keenay nastakhlifukum fi lard ilaahay markuu yidhi waa waalid sii gudbiya masajka waayo jirta ilmahaasi markuu dhasho kullu ibni aadam waxaa jirtay yulad fama lwaalidaan imaa yunasiraani oo yumajisaani oo yuhawidaani oo yusallimaani muslimka waxaa ka dhigaya waa waalidka waalidkaasaa hadday doona nasraani ka dhigay mid majuusiya oo dabka caabudaya ka dhigaya bilah marka waalidka muslimka ah ilmaha fitrada ku dhashay waa wuxuu diyaar u yahay meeshii la marin lahaa ilaahay khayr badan ha siiyo waalidka ilaahay waxay ka doonayeen ilmaha ha ka siiyo
qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka iskuulka aldaareyn qaabka ay ugu shaqeeyaan barbaarinta caruurta cilmiga halkan yaalla dadaalka oo tacliinta ay siinayaan ardayda iyo nadaafadda iyo maamulka kala dambaynta iyo daadejinteeda wax qiimo aad loo aad iyo aad loo qiimo badan oo istaandarkii dibadda aan ku arkay la mid ah
waalidiinta waxaan odhanayaa aynu la shaqaynay iskuulka ardaydeenna aynu maxay ahayd ay u keennay aynu ka warhayno dadku hadday shaqeeyaan waa in maalmahaan la shaqaynan lasoo booqda iskuulka oo ardayda feedbacka inanta ama inanka aynu keennay awlaadda waa inaynu macallimiinta weydiinaa feedbacka ilmihiinu siduu yahay haddii intaynu baska soo saarna aynu ka hadhno xaqiiqatan oo sanadku markuu dhammaado un la yimaado waa dhibteeda waa in loo yimaadaa maamulka oo la yidhaahdaa ardayga bal feedbackiisay sii iminkana uu jeclaystay inuu uga faa'iideeyo muwaadiniinta reer somalilan wixii uu beriyay caruurta kale alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa wax lagu farxo ubadka si fiican u barbaariya anugu khibradaan leeyahay waxaa ka mid a iskuullo hore ayaan geeyey tayada yar intii aanan iskuulka ku soo daray marka alxamdulilaah